ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر وفي مد asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa koob iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah rag jihaadiyiin ah oo ka baxsaday xabsi ku yaalla caasimadda dalka muritaaniya dagaallo qaraar oo aan waxba la iskula harin oo ka soconaya magaalada baakhmuut ee bariga dalka yukrain iyadoona xukuumadda kiyef ay sheegatay in dagaaladaasi ay kaga takhallustay in ka badan kun askari oo ruushiyaan ah maraykanka oo beeniyey hadal ka soo yeeray iiraan oo ku aadanaa in labada dal uu dhex maraya heshiis maxaabiis dhaafsi ah tobannaan ruux oo tahriibayaal ah oo ku dhintay dooni kula degtay xeebaha dalka liibiya mas-uul ka tirsan xukuumadda yemen oo sheegay in xuutiyiinta ay la galeen heshiis maxaabiis isdhaafsi ah iyo mid ka mida bangiyada ugu waaweyn ee laga leeyahay dalka maraykanka oo albaabada la isugu dhiftay iyadoona xukuumadda washington ay qaaday tallaabo lagu ilaalinaya dadka wax dhigta bangiyada qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وفي سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka rag jihaadiyiin ah ayaa ka baxsaday xabsi ku yaalla caasimadda dalka muritaaniya afar ka mida jihaadiyiinta ku jira xabsiyada dalka muritaaniya ayaa ka baxsaday xabsi ku yaalla caasimadda dalkaas kadib markii ay dileen laba ka mida ilaalada xabsiga sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka muritaaniya sidoo kale war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda waxaa lagu sheegay in baxsashada afarta mujaahid ay timid kadib markii ay weerareen ilaalada xabsiga ciidanka qaranku waxa ay xoojiyeen ilaalada xabsiga waxayna ku raad joogaan maxaabiista baxsadka ah si loo soo qabto ayaa lasii raaciyey warka ka soo baxay wasaaradda dowladda muritaaniya oo baaq u dirtay shacabkeeda ayaa tidhi soo sheega xog kasta oo gacan ka geysan karta hannaanka soo qabashada dadka baxsadka ah maamulka xabsiga ayaa soo dhigay aqoonsiga jihaadiyiintan xabsiga ka baxsaday oo ay ku jiraan laba mujaahid oo ay xukuumadda muritaaniya horey dil toogasho ah ugu xukuntay waxayna kale yihiin moxamed al rasuul ashbih oo ka mid ahaa ragga ugu halista badan mujaahidiinta alqaacida ee ku lugtalahaa howlgalkii dhiigga badan ku daatay ee turin oo dhacay sannadkii labada kun iyo sideedii sidoo kale mujaahidka labaad ee isna dilka lagu xukumay kana baxsaday xabsiga ayaa lagu magacaabaa asaalig ashiikh oo ku eedeysanaa inuu isku dayay dilka madaxweynihii hore ee dalka muritaaniya maxamed walad cabdilcasiis waxa uuna sidoo kale ka mid ahaa raggii fuliyey qarax ka dhacay caasimadda dalka muritaaniya sannadkii laba kun koob iyo tobankii labada mujaahid ee kale ayaa lagu kala magacaabaa moxamed yaslam oo lagu xukumay toban sano oo xarig ah iyo saaxiibkiisa cabdilkariim abuubakar asidiiq oo lagu xukumay toddoba sano oo xarig ah dalka muritaaniya waxaa ku jeebaysan mujaahidiin badan kuwaasoo ku xiran xabsiyada dalkaas xilli ay ka socdaan mandiqada saaxilka iyo galbeedka afrika halgan jihaadi ah oo ay hogaaminayaan mujaahidiinta alqaacida سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر qeybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan dalka sacuudiga waxaa ka socda fasaad aad u daran kaasoo uu hormuud ka yahay dhaxal sugaha maamulkaas maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegayaa
فساد دمار لا لا لا لا فساد دمار
dalkan oo mar aan dheereen loogu yeeri jiray dhulka xarameenka waxa uu ahaa meel ka tilmaaman caalamka intiisa kale waxaana looga iman jiray dacallada dunida waxa uu caan ku ahaa in uu soo saaro culimmada ugu xeel dheer diinta islaamka inta badan quraa'da caalamka halkaasi ayayna ka soo bixi jireen dalkan oo ay sannad kasta booqdaan malaayiin muslimiin ah si ay u soo siyaartaan beedka alle ayaa hadda waxaa ku socda isbeddel xagga akhlaaqda iyo dhaqanka ah waxaana maalinba maalinta ka dambaysa ka soo yeeraya wax aan u wanaagsanayn dhegaha dadka muslimiinta ah saddex iyo labaatankii bishii januari labada kun iyo shan iyo tobankii waxaa geeriyooday boqorkii dalkaasi cabdalla bin cabdilcasiis waxaana gadaashii xukunka qabtay wiilkiisa salmaan bin cabdilcasiis intii uu talada hayay boqor cabdalla waxaa lagu tilmaami jiray inuu ahaa boqorkii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dalalka carabta marka la eego sidii uu gaalada reer galbeedka iyo maraykanka ugula shaqeeyey duulaanadii ay ku qaadeen dalalka muslimiinta sida ciraaq iyo afghanistan wuxuu maraykanka kula saaxiibay dhaqaalihii muslimiinta wuxuu aad u taageeray mashruuca waxa ay gaalada ugu yeertay midaynta diimaha samaawiga ah iyadoo intaa idil ay jireen haddana sacuudiga waxaa ka mamnuuc ahaa in ragga iyo dumarka ay isdhexgalaan in haweenka ay dharka tuuraan gabar aan maxram la soconinna aanay safri karin xilligaas mana kiraysan karin hoteelada ama guri gaarina ma kaxayn karin laakiin maanta waxaa dalkaasi ka jira maamul waxaasi wax ka daranba sharciyeeyey markii uu talada qabtay salmaan bin cabdilcasiis laba sano kadib koob iyo labaatankii bishii juun ee labada kun iyo toddobiyo tobanka isagoo fulinaya awaamiirta ugu timid maraykanka ayuu xilka dhaxal sugaha ka xayuubiyey moxamed bin naayif oo uu adeer u ahaa wuxuuna ku beddelay wiilkiisa moxamed bin salmaan kaasi oo la yimid mashruuc horumarineed oo uu ugu magacdaray hiigsiga labada kun iyo soddonka isagoo sheegay in xilligaasi wixii ka dambeeya uu sacuudiga yeelan doono dhaqaale aad u fara badan ayna ka maarmi doonaan ku tiirsanaanta shidaalka oo waqti badan udubdhexaad u ahaa dhaqaalaha boqortooyada sacuudiga moxamed bin salmaan waxa uu sheegay in mashaariicdaasi horumarineed ay kaalin lixaad leh ka qaadan doonaan haweenka oo guryahooda laga soo saarayo si ay u shaqeeyaan lana siinayo wax la mid ah amaba ka daran xorriyadda beenta ah ee reer galbeedka in la furo kilaabyo qoobka ciyaar ah ee ay isugu yimaadaan ragga iyo dumarka iyo in la xoojiyo lana horumariyo muusiga waxa ay qayb ka tahay istaraatiijiyada hiigsiga labada kun iyo soddonka sida ay sheegayso mid ka mid ah haweenka fasahaadka ku caanbaxday ee sacuudiga oo wadata surwaal iyo shaar madaxuna u qaawan yahay taatuu badanna marsatay jirkeeda فجأة أصبح الأمر عادلا هنا المزيد من الفرص والتمويل والتعليم si kedisa ayay xaaladdu u noqotay mid dhexdhexaad ah waxaa halkan yaal fursado badan oo horumarin iyo maalgashi ah xukuumad ahaan waxaan go'aansannay in fanku yahay wax si gaar ah loo maalgashan karo قررنا حكوميا على الأقل قررنا أن الفن على وجه الخصوص شيء يجب الاستثمار فيه qaar ka mid ah suxufiyiinta u dhundaloola arrimahan ayaa sheegaya in sababaha uu sacuudiga sida waalida ah ugu maalgashanayo muusiga ay qayb ka tahay in qoyska talada haya uusan gacantooda ka bixin maamulka dalkaasi moxamed bin salmaan waxa uu meesha ka saaray dhammaan qawaaniintii mamnuucaysay muusiga iyo isdhexgalka ragga iyo dumarka wuxuu sidoo kale meesha ka saaray sharcigii haweenka ku amreeyey xijaabka sharciga ah iyo niqaabka waxaana dumarka loo fasaxay in shaqo weliba ay ka shaqaysan karaan markay timaado lamaanaha ragga waxaa laga xayuubiyey dhammaan mas-uuliyaad badan oo uu alla saaray kuwaasi oo maamulka al sacuud uu siiyey dumarka لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعب يدعو لكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا
durar oo ah haweenay fannaanad ah kana mid ah kuwa loo xilsaaray faafinta dhaqan xumada ayaa sheegaysa inaysan ku fikirin in xaaladda dalkooda ay sidaasi isu rogi doonto
لم أكن أتخيل أبدا أن شيئا كهذا سيحدث معي weligay ma malaysanayn in wax sidaan oo kale ay dhacayaan أتخيل أبدا aniga oo jooga sababtoo ah waxaan ahayn dowladda nidaamka aad u ilaalisa madadaaladuna waxay ahayd mamnuuc محافظة جدا كان الترفيه غير مقبول telefishin laga leeyahay dalka jarmalka ayaa u dhabagalay sida degdega ah ee uu sacuudigu isu beddelay wuxuuna diiradda saaray haweenka u dhardhigtay fanka iyo dhaqan xumida wariyeyaashii diyaarinaya d c-ga ayaa waxa ay la yaabeen sida uu xaalka sacuudigu isu beddelay waxayna kala garan waayeen halka ay joogaan markii ay tageen mid ka mid ah kilaabyada haweenkii lagu tunto oo boqolaal rag iyo dumar fasahaadin ah ay dhex boodayaan iyadoo qoobka ciyaar ay sameynayaan nalal midiba leh oo aan si fiican isugu jeedinna ay daaran yihiin هذه هي المملكة العربية السعودية ألم تكن هذه هي الدولة التي كانت tani فيها waa الموسيقى dowladdii boqortooyada carbeed ee هي sacuudiga المملكة tani العربية miyaysan ahayn dowladdii mamnuuca ay ka ahayd muusiga sidoo kalena ay jireen sharciyo adag oo ragga iyo dumarka kala saaraya موسيقى ممنوعة مع قواعد صارمة تفصل الرجال عن النساء d c-ga waxaa qayb ka ah haweenay sacuudiyaan ah oo beddeshay magaceeda iyada oo baxsatay magac gaalo taasi oo qaybta hore ee warbixinta ka soo muuqanaysa iyada oo dharka u xidhatay sida ragga madaxuuna u qaawan yahay islamarkaana laabta gelinaysa gaal caddaan ah gudaha magaalada riyaad ee caasimadda waddanka sacuudiga haweenaydan ayaa waxa ay ka sheekaynaysaa sida ay xaaladdu ahayd ka hor inta uusan talada qabsan moxamed bin salmaan
الحفلات الخفية كانت خاصة في منازل الناس كان يجب أن تكون xafladaha qarsoodiga ah waxay ahaayeen kuwo qaasa oo lagu dhigo guryaha waxaa qasab ahayd in aad qariso haddii xitaa gaarigaagu sameecado ay ku xiran yihiin waa lagu qabanayaa su'aalo ayaana lagu weydiinayaa sidaa oo ay tahana waxaa jiray dad qoobka ciyaaraya oo xaflado dhiganayay يتم القبض عليك وستتعرض للمساءلة رغم ذلك كان هناك أشخاص يرقصون ويحتفلون
isbeddelkan ku yimid dalka sacuudiga ayaa waxa uu sahlay in dalku ay dib ugu soo laabtaan fanaaniintii kol hore cararay kadib markii ay waayeen fursado ay anshaxumadooda ku soo bandhigaan balse hadda waxaa soo jiitay isbeddelkan dhaqan dooriska ah ee uu la yimid moxamed bin salmaan
عندما كنت أصغر سنا التقطت الكمان كأداة وحلمت waagaan yaraa kabanka waxaan u haystay sida alaab had iyo goor waxaan ku riyoo jiray in aan ka qayb noqdo orjestaraha maadaama kooxdaasu aysan jirin waxbarashadeydii waxay ahayd mid aad u hoosaysa maxaa yeelay aad ayay u adkeed inaan helo waxyaabaha aan u baahanahay laakiin hadda oo ay joogaan orjestara oo sacuudiyaan ah aniguna aan ahay qofkii ugu horraysay oo sacuudiyaan ah xaadda ayaa i istaagtay maalintii iigu horraysay ee aan bilaabay orjestaraha in aan la noolaado isbeddelkan iyo in aan ka qayb ahaado waa riyo rumowday عريرة في اليوم الأول الذي دخلت فيه إلى تدريب الأوركسترا معايشة هذا التغيير وأن أكون جزءا منه حلم يتحقق fannaanadda durar ayaa iyada oo qaawan waddooyinka sacuudigana ku dhex cabta sigaarka ayaa sheegaysa in waxa la fasaxay aysan ahayn oo keliya muusiga
لقد فتحت الكثير من الأبواب أمامي ليس في مجال xaqiiqda waxaa ii furmay albaabo badan aniga shakhsi ahaan keliya ma ahan miyuusiga ee waxaa kaloo jira horumarinta naftayda iyo dadka igu hareeraysan wax shaki ah kuma jiro in aan lacaga fara badan ka shaqayn doono maadaama aan ahay d j waxaanan taasi ugu shaqayn doonaa caruurtaydii iyo kuwa aan ayeeyada u noqon doono mustaqbalka أنا الآن من كسب المال بصفتي دي جي
dadka sacuudiyaanka ah ee haya dhabaha toosan ayaa la fajacsan sida uu sacuudigu isku beddelay waalidiinta qaar oo carruurtii ay dhaleen fasahaadkani uu qarqiyey ayaa garan la waxa ay sameeyaan haddii ay carruurtooda qasab ugu soo celiyaan tarbiyada saxda ahna waxa ay ka baqayaan in sidii reer galbeedka oo kale lagala wareego carruurtooda magaalo xeebeedka jiddah oo dhacda galbeedka dalka sacuudiga ayaa dhaqan xumida waxa ay kala baratamaysaa magaalooyinka saaran xeebaha waddanka faransiiska
يا مسلمون تيقظوا وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya dagaalo qaraar oo aan waxba laiskula harin ayaa ka socda bariga dalka ukrein kuwaasoo u dhexeeya ciidamada ruushka iyo kuwa xukuumadda moskow magaalada bakhmut waxaa in muddo ah ku hardamaya labada dhinac waxaana laga soo sheegayaa dagaalo qaraar oo dhex maray labada dhinac magaaladan oo dhacda bariga ukrein ayaa ah xudunta dagaalka ka holcaya gudaha dalkaas in ka yar hal toddobaad laga soo bilaabo lixdii maarso waxaan ku guulaysanay inaan dilno in ka badan kun iyo boqol askari oo cadow ah qaybta bakhmud oo keliya khasaaraha aan gaarsiinaya cadowga waa mid aan laga soo kaban karin sidaasi waxaa ku faanay madaxweynaha ukrein isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay inay dhaawaceen in ka badan kun iyo shan boqol oo askari islamarkaana ay burburiyeen agabyo badan oo ay lahaayeen ciidamada ruushka iyo toban baqaar oo ay hub ugu keedsanaayeen webiga danebro oo kala qaybiya magaalada ayay hadda isku hor fadhiyaan labadan ciidan waxaana maalintii sabtida aheyd lasoo dhaafay ay dhinacyadan hardamaya kala sheegeen guulo waaweyn kuwaas oo midba kan kale ku sheegay inuu dilay boqolaal askari ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay ruushka oo ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkan oo lagu tilmaamay inuu ahaa midkii ugu dhigdaadashada badnaa ee ka dhacay gudaha ukrein dhanka kale wararka ka imaanaya dalka libiya ayaa ku warramaya in tobannaan ruux ay ku dhinteen xeebaha dalkaas kadib markii ay la degtay dooni ay saarnaayeen kuwaasoo doonayay inay tahriib ahaan kaga gudbaan dalka libiya hay-adda ka shaqaysa arrimaha gargaarka oo dabagasha doonyaha isticmaala xeebaha marinada u ah tahriibayaasha ayaa sheegay in tobannaan ruux ay ku qirqoomeen xeebaha dalka libiya kuwaasoo saarnaa doonmaraysay halkaas taas oo ay culayso badan haysteen alarmifon oo ah hay-adda ayaa tilmaantay in madaxda talyaaniga ay ku soo wargeliyeen inay jirto doon wajahaysa culayso kala duwan oo ku sugan waqooyi galbeed ee magaalada bangazi ee dalka libiya qoraal ay ku soo daabacday bartiida twitter-ka ayay ku sheegtay in ilawareedyo kala duwan ay xaqiijiyeen dhimashada tobannaan ruux oo saarnaa doonta ay musiibada haleeshay dhanka hay-adaha aan dawaliga ahayn oo lagu magacaabo sawoj laga leeyahay dalka jarmalka ayaa sheegtay in diyaaradahooda samatebixinta ay arkeen doon ay dad badan ka buuxeen taasoo halis wajahaysay bartankana kaga jira hirar waaweyn oo badda haddii la xaqiijiyay musiibadan cusub waxay kusoo beegantay laba toddobaad kadib markii ay dhinteen toddobaatan iyo lix tahriibayaal ah kadib markii ay doontii ay la socdeen ay kula degtay xeebaha gobolka kalabeeriya ee koonfurta talyaaniga tan iyo labada kun afar iyo tobankii in ka badan labaatan kun oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay ama lagu waayey bartamaha mediterraneanka sida ay sheegtay hay-adda socdaalka caalamiga ah dhanka kale mas-uul ka tirsan xukuumadda yemen ayaa shaaciyey in dowladda iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta ay wada gaareen heshiis maxaabiis isdhaafsi ah kaas oo labada dhinac ay ku soo furanayaan maxaabiis ay kala haysteen mas-uulkan yemeniga ah ee sheegay inay heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ah la galeen xuutiyiinta ayaa xaqiijiyey in lasii deyn doono laba boqol oo xubnood oo labada dhinac ah kadib kulamo ka dhacay dalka switzerland oo ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobey isagoo waraysi siinayay wakaaladda laga leeyahay turkiga islamarkaana codsaday in magaciisa la shaacin ayuu ka dhawaajiyey in wadahadallada ay la yeelanayaan xuutiyiinta ay weli ka socdaan dalka switzerland ayna hadda isla garteen oo labada dhinacba midba kan kale kusii daayo boqol maxbuus waxa uu intaasi ku diray in iminka ay dib u eegis ku sameeyaan magacyada labadan dhinac iyagoona aan faahfaahin dheeri ah ka bixin mana jirto ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda yemen iyo xuutiyiinta kaasoo ku aadan heshiiskii uu shaaciyey mas-uulka yemeniga ah maalintii shalay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan yemen waxa uu ku dhawaaqay wada heshiiyo cusub oo u dhexeeya dowladda iyo xuutiyiinta oo ka furmaya switzerland si ay isku dhaafsadaan maxaabiis labada dhinac wadatashigan ayaa la qorsheeyey inuu socdo ilaa laba toddobaad in iyadoo raja laga qabo in arrinta bini'aadinimo ee maamulka ah la xaliyo dabayaaqadii bishii maaj labada kun laba iyo labaatanka dowladda yemen waxay heshiis la saxiixatay xuutiyiinta oo garwadeen ka ahayd qaramada midoobey kaasoo ku aadanaa inay isweedaarsadaan in ka badan laba kun iyo laba boqol oo maxaabiis ah oo labada dhinac ah balse hanaankii deyntooda ayaa xumaaday iyadoo labada dhinac lagu eedeeyey inay ishor istaag ku sameeyeen intii lagu guda jiray wadatashiga sweden ee labada kun sideed iyo tobankii labada dhinac waxay soo gudbiyeen liis ku qoran yihiin in ka badan kun iyo shan boqol oo maxaabiis ah dad la qafaashay iyo kuwa la afduubtay wixii xilligaasi ka dambeeyey lama soo gudbin tirokoob kale oo rasmi ah dalka yemen waxaa ka socda dagaal ka bilowday kadib markii xuutiyiinta ay la wareegeen gacankuhaynta caasimada sanca iyo gobollo dhowr ah dhammaadkii sanadkii labada kun afar iyo tobankii iyagoo taageero ka helayey ciidamada madaxweynihii hore ee dalkaas cali cabdalla saalax oo sanadkii labada kun toddobaiyo tobankii lagu dilay iska hor imaadyo dhex maray iyaga iyo maleeshiyaadka kooxda kadib markii uu dhammaaday isbahaysigii u dhexeeyey colaadda ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo bishii maaj ay sanadkii labada kun shan iyo tobankii kadib markii isbahaysiga milatariga ee sacuudiga hogaamiyo ay soo fargeliyeen xaaladda yemen si ay u taageeraan ciidamada dowladda ayna uga hortagaan kooxaha xuutiyiinta ee iiraan taageerto dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda shiicada ee iiraan xuseen amiir ayaa shaaciyey in xukuumaddiisu ay sii wadi doonto heshiis bilow ah oo ay la gashay maraykanka si ay maxaabiis isku dhaafsadaan balse war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa gebi ahaanba lagu beeniyey hadalka ka soo yeeray wasiirkan oo ku aadan inay maraykanka la galayaan sameeyeen heshiis maxaabiis isdhaafsi ah xuseen amiir ayaa telefishinka rasmiga ah ee dowladda iiraan u sheegay inuu sii socon doono heshiiska oo bilihii lasoo dhaafay socday isagoo hoosta ka xariiqay in iiraan ay diyaar u tahay in ay maxaabiis isdhaafsadaan maraykanka xukuumadda washington ayaa qaaday tallaabo taas la mid ah wasiirkan iiraaniga ah ayaa carabka ku adkeeyey in maxaabiista la isku dhaafsan doono muddo gaaban gudaheeda haddii washington ay go'aansatay hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa sheegtay in hadalka ka soo yeeray mas-uuliyiinta iiraan uu ku aadan heshiis maxaabiis isweydaarsiga ee maraykanka la gaareen ay tahay been kale oo cad waxaa jira in ka badan labaatan muwaadiniin oo u dhashay dalalka reer galbeedka oo intooda badan haysta laba dhalasho kuwaasoo lagu xiray ama ku xayiran gudaha dalka iiraan dhankeeda teheraan waxay doonaysaa in ay sii dayso tira muwaadiniinteeda ah oo ku xiran gudaha maraykanka kuwaasoo ay ku jiraan toddoba ruux oo haysta laba dhalasho kasoo kala jeeda iiraan oo degnaanshiyaheeda rasmiga ah ku haystay maraykanka iyo afar qof aan sharci ku haysan ugu dambeyn mid ka mid ah bangiyada maraykanka ayaa albaabada la isugu dhuftay iyadiina xukuumadda washington ayaa qaaday tallaabo lagu ilaalinayo dadka wax ka dhigta bangiyada waaxda adeegyada maaliyadeed ee gobolka new york waxay sheegtay inay heshay saxiixa singatura bank oo si buuxda albaabada la isugu dhuftay arrintan ayaana noqonaysa kiiskii labaad ee kicitaanka bangiyada maraykanka maalmo gudahood maamulka ayaa war-saxaafadeed ku yidhi lacagaha la dhigtay bangiyada oo dhan siddeetan iyo siddeed dhibic konton iyo sagaal bilyan laga bilaabo disembar kow iyo soddonkeedii waaxda maaliyad iyo maamulayaasha kale ee bangiyada ayaa bayaan ay si wada jir ah usoo saareen waxay ku sheegeen in dadka lacagahooda dhigta bangiyada la siin doono magdhow dhanka kale madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden waxa uu ballanqaaday inuu la xisaabtami doono dadka mas-uulka ka ah musalifnimada bangiyada baiden oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi waxaan naga go'an in aan kula xisaabtanno kuwa mas-uulka ka ah qaska iyo inaan sii wadno dadaalkaiga ku aadan xoojinta kormeerka iyo nidaaminta bangiyada waaweyn si aynan mar dambe u dhicin khasaarahan oo kale baiden oo niyadda u dhisaya shacabka maraykanka oo qalqalka dhaqaale dareemaya ayaa yidhi shacabka maraykanka iyo ganacsatadooda waxay ku kalsoonaan karaan in keedkooda lacageed ee bangiyada u yaala ay heli doonaan markii ay u baahdaan xiritaanka bangiga silicon valley oo ka dhigan khasaarihii dhaqaale ee ugu weynaa maraykanka tan iyo xiisadihii dhaqaale ee burburka ee ka dhacay sannadkii labada kun iyo sideedii ayaa cabsi xoogan ku abuurtay suuqyada dalkaas dhankeeda xogahayaha maaliyadda ee maraykanka ayaa xaqiijisay in dowladdu ay rabto inay ka fogaato inuu saameyn ku yeesho kicitaanka bangiga nidaamka bangiyada intiisa kale walaaca maalgashayaasha bangiyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa maxalliga ah ayaa cirka isku sii shareeray bangiyada uga caansan ee ay saameeyeen dhaqaale xumada waxaa ka mid ah bangiga first republic oo saamiyadeedu ay hoos u dhaceen boqol soddonkiiba khamiistii iyo jimcihii lasoo dhaafay sidoo kale bangiga sajnet oo saamiyadooda ay lumiyeen saddex meelood meel qiimihiisa ilaa fiidnimadii arbacadii lasoo dhaafay dhanka kale wasiirka maaliyadda ee dalka ingiriiska ayaa tidhi kicitaanka bangiga silicon waxa uu khatar halis badan ku keenay qaybta teknolojiyadda dalka ingiriiska waxa uuna intaasi raaciyey waxaa jira halis weyn oo ku wajahan qaybaha teknolojiyadda iyo sayniska kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay lama caamilayaan bangiyada silicon ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي البلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعدى نفسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله